xildhibaan cabdirashiid xidig oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa xaaladda maanta haysata xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheikh waxa uu ku sifeeyey halkii ugu xumeyd oo aan la qiyaasi karin waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay noqotay goob ay isku haystaan dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka kuwaasoo leh masaaliix kala duwan xaaladda guud ee dalka soomaaliya maanta meesha ay marayso dhammaan inta badan dadka soomaaliyeed iyo caalamka dadka soomaaliyeeddan ayaaba si fiican ay ula socdaan laakiin markii aan hoos ugu daadegno xaalka dalka runtii wuxuu maraya xilli adag jamhuuriyaddan saddexaad intii la dhisay xilligii ugu adkaayuu maraya inta badan waddanka intiisa badan kooxahan maxaan ku idhaahdaa al-shabaabka ama magacyo badan lahaa ay haysteen soo maro xilligan xilli ay ka adag tahay ma soo marin dalka soomaaliya runtii marka laga eego dhinacyo fara badan dhinaca amniga dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca kale waa waa waa foorinka xagga foorinka oo dowladaha caalamka intooda badani ay ay iminka soomaaliya military ahaan ay involved ugu yihiin ama dowlado badan oo iyagu is haysta conflictigoodii iyo iyo iyo iyo iyo iyo meeshay banooniga ku ciyaari lahaayeen usoo raray soomaaliya inay noqoto marka wax badan oo muuqda oo aan laga hadlaynin aa jira xilligan balcad iyo afgooy ayuu dowladda federaalka sheegay in ay ku adag tahay tegitaankooda dagaaladii ugu dambeeyeyna ay muujiyeen fashilka xagga dagaalka ka haysta madaxda dowladda federaalka amniga waa sheegay amniga dee meel aan dhibaata ka soconno soomaaliya ma jirto xaggana balcad baa la marayaa in la tegi waayo xaggana afgooy soddon kilomitr oo labada dhinac waqooyiga iyo koonfurta ayaa la tegi waayo meel kale oo ka shisheysana iska badaawo marka dee waxa kalen ka hadlaynaa maxay tahay mar haddii soddon kilomitr oo balcada iyo soddon kilomitr oo afgooya in la taga ay adag tahay magaalo kasta oo soomaaliya oo hadda lagu hareereysan yahay hadalka xildhibaankan ayaa ku biiraya mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin taabacsan dowladda federaalka oo maalmihii lasoo dhaafay quuska muujinayay masiirka dowladda uu hogaamiyo xasan sheikh